waxaa ka dhaca maanta nimankii nabadiisa ayaa meesha dad shacaba ku weeraray saa maalkiisi iyo ceelkiisa ku guba kuna dhacay ku bilalaqay meeshaasoo ka tirsan gobolka shabeellada dhexo oo khaasatan degmada cadlo suuli hoose kole raaceel muluk maxaa keenay weerarka weerarka waxaa keenay waxaa keena garamayno dadka shacabka masaakiinta sida u dhibaan hawilay sida u dhici jireen ummadda u qarribi jireen waxaa hadda laakiin ay gudbaan caajuhan meeshaas macawisliyaa ceelkaas iga guulaysa martay raajiye ka cabsay saasay ummadda soomaaliya ku dhibatay haya halkee bay joogeen shabaab oy ka soo weerareen tuulada meel adiga soddon kilomitr u jirtay gawaari ay wateen oo ciidamada dagaalka ah ay wateen markaa waa kusoo duuleen oo uma dhaweyn soddon kilomitr camal ay u jireen tuuladaasoo shacab iska joogo qof saddex kale inay weerareen markii ay ku barqayseen anankao kusoo weerarnay ragna ogolle u gudilna ankana aan ragga nooga dhigto hal wiilaan iga dhinta ninka wiilaan laga dhaawacmo iyagana imisaa ka dhimatay sideed waa ka dhimatay sagaalna waa ka dhaawacmay kabacdi maxaa dhacay waa tuuladii hadday jibeen caradii ku dheelayn ummadii balilaqaskana nimide waa waabaa kala galnay waana ka baxay markii dambe waa raaca waa gartay cadowgu saasuu ummadda u qarribayaa ummadda soomaaliyeed u qarribaa meel kasuu joogo oo ba magaalo leh ba tuulo leh ba maaragtay baadiye dheer leh ba miiga oo baadiyaha kamida leh marka cadowgaasina anugu waxaa naga go-an meel allaale meeshuu joogo haddii aa gaarno oo orod ku gaarno iyo haddii gawaari dhaqaaqa alino ki karno inaan ku dhufanno waba naga go-antaaba oo haddaa meesha jibta ka maqalinkay meel noo dhow mahayn meesha sidaanoo kale ma uga dhacday tuulo kale ma dhowaanahan waa uga dhacday waa la ogyahay ummadda nimankaas ummaddaas tuulo badan ay saas yeelanaa jirta meesha la yidhaha degmada aadibaal gobolkaas hoosada kahor saas u dhaceen say ceelkaana qarxiyeen say wixii yiila faseen guulana tuulo la yidhaaho degmada aadibaal hoosasay sida yeeleen marka nimankaanu tiyo weli hore ummadda dhibaatayaanba waa la ogyahaaba hore loo yaqaan boko hadda wax cusub maaha ma iyagaa gacanta ku hayay degaankan oo dadkii unbay kusoo jeesteen mise deegaano idinka aada haysataan bay ahayd macawisleyda haddaad tihiin deegaano aninka haysano joogno oo macnaha meesha joogno kamid ahay ahayd meeshaanu ilan laakiin difaac una aalin oo tuula iska banaanay heeday ilan kumana daahino adiga waxay joogaanba wax saacada yarho koobanaaba meesha ugu kornimidaaba kana caawina markii dambana kana ku jirno waa gartay marka nibanku waa nimankaas waana awoodaynana waa tusnay oo waa isnaqaanaa laakiin uku was urursanayaan dad jilcan oo maskiina erkeena kor dhacayaan amba waa dhacayaan amba waa gubayaan shaqada oraaba sidaaba iyo isxaan darada ay ummadda kula dhaqmayaan idinka bal macluumaad yar iga sii waxa aad tihiin iyo waxaad u dagaalamaysaan aninka nimanka halyeey soomaaliyeedaan nahay oo ilaahay qalbigiisa kasoo rido inuu nimankaas khawaarida la diriro khawaarida maaragtaya ciidanka masiix dajaala oo aayadaha ilaahay ku sheegay ciidan oo maarata rag oo maaratay qalbigiisa alla kusoo riday oo maaratay inuu la diriro ah oon dawlada ayna shaarteen oo cidna ayna gadaal ka riixayn oo cidna ayna mushaar ku siinayn oo qalbigooda ciidan soomaaliyeed uu ku ah inay nimankaas la diriraan oo hadaf kale ayna lahayn oo mina qabiil sarjara aan shaqo ku lahayn oo nimankaas cadowga inuu la diriro ay ka go-an tahay oo qalbigiisa alla kusoo ridaana maxaa keenay inaad qoriga qaadataan ama dagaalantaan waxaa keenay cunugaagi oo siyajira haddii lagugu qabsanaayo naagtaada ku timasaasoodar lagu leeyahay oo guriga lagu garaacayo intaasaa keenta iyo ummadii soomaaliyeed oo la qarxinaayo meel oona joogto dhiigii ruqbana ii faahfaahi ma ciyaalka idinka qaadanayaan oo ay askar ka dhigayaan maxaa kaloo ay samaynayaan kuwii timasaa markii hor hadda ay gaabato oo gurigaba casho looga baahan yahay inba maaragtay anaagtii xaaskii guriga joogo howlo badan looga baahan yahay waxaa la leeyahay waxba oo madarisa la yidhaha u dhigaa ee soo dir soo dir meesha oo maaragtay yani amacadka yidhahaan oo door walax door la yidhaha loo dhigaa oo ummadda lagu qaribo waa gartay cilmihiina cashadii male xaaskii guriga joogana hawlihii owlahay male marka nimanku waaba niman diin la dirira oo xaas la dirira oo nabad la dirira oo ilaahay uga soo taago waay wax kaloo idin weydiiyeen ma jirtaa oo idinku kalifay inaad la dagaalantaan waa jirtaa anuu siejiraho hooyalho aabalaho dad isku dilo qaarba uu isku daqareeyo oo muuqa hala dhiibiyo la dhiibi maa oo gurar xaasas badan iyo qaarar badan ay ku dumaanaa jira waxaa jira sikada ummadda loogu talagalo sakaatilmaalka amba sakaatil fikrada oo dadka masaakiinta ah amba agoonta amba taaguli baa loogu talagalay waa u taagan yihiin haddii aan la dhiibin dadka waa dilayaan maaninkii waxawaaye keen lamale wixii islaamka oo masaakiinta loogu talagalay iyagaa u taagan ujeeda safiyo la sheegayna maaratay awli amrka marka la yirahay mid u dambaysan yihiin ma ahan uuka mid u horreysay iska dhigan uu kaas qoray marka nimanku waa nimankaas waana niman xun ummadda soomaaliyeed waxay unba isha kii saaro amba dhigta ka maqlanay inay niman xun yihin waa ogyahay ee dadku inuu dheegan yahay inuu cabsan yahaaba gara weysan haba laakiin su-aasha la isweydiin karo ee aan doonayo dadka kale soomaalidana inaad uga jawaabto waxa weeye waxa idinka aad ku aragteen nimankan goormay soomaalidu dhammaantood ku arkayaan baad isleedahay wallaahi ma dheero waktigu waa dhammaaday haddaan say u bilaabatay ooma dagaalada u wadno jeeshka jeesh oo u socdaa waana la arkay sida badan miiga miiga marka la yidhaaho baadiyaha waa laga arkay magaaladana ay qarabkii ku hayaan wakti dheer inayna naqadayn oo ninkii dhiigloo kac ay taagan tahay marka wax hadda la daba dhiga hayaanaba jirinba nafya maalaba laakiin dhinaca kale haddaad ka eegto nimankani dhul ballaaran bay joogaan baadiyahaba ha u bato meelaha ay joogaan dabcan dad baa degan caadiya dadkaasna qaarkood ama xoogay ku haystaan ama si kale u maamulaan marka su-aasha laisweydiinaya waxa weeye ma la heli karaa soomaali isku dhinaca oo ka soo horjeeda ururka sidee lagu heli karaa maxaa waayo aragnimo ah oo aad soomaalida la wadaagaysaan waxaa la wadaagayaa in la hela ayaa banaan dagaalka hadda aa wadno aninka oo nimankaas ku qaadnay waxaa ku bilownay saddex nin waxaa ku dhammaanay sideed nin waxaa ku dhammaanay toban nin haddana niman boqol xerayaan nahay oo meeshay galaan jibinayo saldhig in yahay weyse caalamkii dhilifka lahayo ay tawxiidka islaamka kula dambaaban soo kujiyayo facebookda iyo caalamka soo dhigeenna marka dowladda soomaaliyeed meel kastay joogto guubaabaday qabtaa hadafkay qabtaa inay dirirto ay shaqayso ay nacdo ay maaragtaya meel kastay joogto qalbigay ka qabtaa laakiin nimanku waa waa uxuroodin iyo waxay asraaroodin waxay maaqaana dadku markii loo sheego yaraa waa cabsi badan yahay cabsidusu waa maray hereysaa maraan dheere inay hereysaa haddii ay maarata aafiiriya qaababka wa wax hiray waa kataaba